walaali waa mahadsan tahay falastiney doorashada puntland aan qabanaynaa hadda dee doorashadu waa wax muddo soo socday oo himilo ahayd oo sharci ahayd oo la sugayay oo shan labaatan horta ugu horreysa waxaan rabaa inaan ka faaidaysto fursaddan oo aan halkan ka sheego in aan wejigii hore ee doorashooyinkii puntland ee golayaasha deegaanka ee sanad ka hor aan soo bilownay aan hadda soo gebagabeynay oo boggaa iska xiray boggii golayaasha deegaanka oo soddon iyo saddex degmo iyo toddoba gobol ay doorashadaa ka qayb qaateen oo maanta for the first time ay leeyihiin shan iyo labaatan sano markii ugu horreysay golayaal deegaan oo dadku soo doorteen taas waxa weeye waa inaad dadka la wadaagaan rabaa waxaa taas soo raacda marka waa doorashadii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha annagu saan waxu qorsheynana waxaan rabnaa in hanaanka dimuqraadiga ah oo shan iyo labaatanka sano la sugayey oo himilada reer puntland ahaa inuu socdo oo horuu socdaan rabnaa dabcan anagoo og dee waktiguna inay goordama tahay siyaasadana nala leeyahay oo aanu taas si maaragtay heshiis lagu yahay dee halkaa uga gudubno hanaanka dimuqraadiga inuu socdaan rabnaa anagu waxaa sheegtay in waktiguna uu yaryahay aada og tihiin siyaasadda in laydinla leeyahana aada og tihiin laakiin dad badan waxay ku eedeynaya inaadan u dhaqmaynin sida hadda aad sheegayso ma gaarteen mucaaradka wadahadal ma kala yeelateen ma la isku raacsan yahay hanaankaasi walaali markii ugu horreysay haddeer ayaa dhinacyada cid waliba kaarkeeda miiska ay dhigtay oo meeshay taagan tahay ay sheegtay maadaama hadda wejigii kooda doorashooyinka aan xirray mucaaradku waa badan yahay xisbiye mucaaradaa jira dad kaloo musharaxiinaha ama maaragtay madaxtinimada han ka leh oo iyagu ruuxoodu baa jira guddigii doorashadaa jira baarlamaankii baa jira bulshadii baa jirta cid waliba kaarkeedii hadda miiska waa dhigtay xisbiyada dadka mucaaradkaa qaar baa waxay leeyihiin ha lagu noqdo sidii hore oo lasoo ahaan jiray oo godkii ha la yskaga jiro xisbiyada qaar baa waxay soo bandhigeen meel dhexaa la isugu yimaado oo barbosal miiska dhigay dowladdu kaedii miiska ay dhigtay marka dhinacyadaasay tahay hadda ayay bilan tahay marka in dhinacyadaa la isu jiidjiido oo aa diyaar loo yahay in la wada hadlo meel dhex wax laysugu keeno salaadiinta puntland waxay soo saareen bayaan ay ku soo gudbinayaan in doorashada waktigeediina lagu qabto sidii hore loogu qaban jirana loogu qabto salaadiintuna waxay puntland marka la fiiriyo gundhig u ahaayeen siyaasadii iyo hanaankii soo jireenka ahaa ee maamulka puntland waa ay diideen dowladdaa la leeyahay maxaad ku diideen soo jeedinta salaadiinta iyo isimada horta annaga uma jawaabin odayaasha uma anaan jawaabin salaadiintu khilaaf horta marka la eego khilaafka siyaasadda ka dhexeeya dadka siyaasiyiinta ah iyo marka la eego khilaafka ka dhexeeya hogaanka dhaqanka kan dhaqanka ayaa runtii qoto dheer hogaanka dhaqanka oo isu tegay ma dhammayn qayb buu ahaa waa ixtiraamaynaa aragti bay leeyihiin bulshadana qayb weyn bay kaga jiraan laakiin hogaanku dhaqanku waa badan yahay aragtidoodu ma soo ururin annaguna hadda taa kamaba aanaan jawaabin laakiin waxa weeye meesha ah sidii hore ha lagu noqdo meeshaasi sharcina maaha dadkuna haddeer meelay ku wada heshiin karaan maaha annagu waxaan rabnaa doorashana in la aado oo hanaanka dimuqraadiga ahi uusan meesha ka bixin compromisena laga gaaro dhinaca kale oo loo socdo oo wax laysla qaadan karo hanaanka dimuqraadigana ilaalinaysa wadajirna lagu yahay in laga shaqeeya ayaan qabnaa waxaana qabaa arrintaas in qayb laga geli karo halgan laga geli karo arrintaas dood laga samayn karaan qabnaa haddii siyaasiyiinta aan hadda dhinaciina ahayn oon dowladda ahayn ay isku raacaan in hanaankii hore loo noqdo dhaqankiina uu qaarkood ama sida aad sheegtay ay taageereen ma qaadanaysaan adinku tanaasul ma samaynaysaa fiiri doorashada dimuqraadi ahay axsaab baa ku tartamtaa axsaabta ayaa muhima haddii axsaabtii ku tartami lahayd ay dhahaan dee kuma tartamayno qaabka loo dejiyey de dabcan kaligeliga ma tartamayno oo dee waxay noqonaysaa dood meesha kusoo kororta laakiin hadda waxaan ognahay waxa weeye xisbiyadu in aysan aysan taagnayn meeshii hore ha loo noqdo way adag tahay dadkana in laga gado marka meeshaa hadda dooduma taalo dooddaa waxaa soo jeediyey dood waxaa jirta dadka siyaasiyiinta qaar qabaan oo dadka weliba reer magaaleedka u badan oo koox maaragtay siyaasaddan goofleyda anigu aan ku tilmaamo ama taraha oo ah maaragtay waa markaygii ah ku salaysan oo iyagu doorashada mabadiye ahaan u diidanaa doorashadii golayaasha deegaankana diidanaa waan gelin midaana diidan qorshuhuna yahay maaragtay waa marka yagii doodaasi way jirtaayo group noocaasoo qabaa waa jiraan laakiin marka laga hadlayo xisbiyadda siyaasadda xisbiyadda siyaasaddu de way ka qaban karaan waa ka gowsaysan karaan sida wax u socdaan iyo waktiga iyo dood waa ka geli karaan laakiin cid dhahaysa aan ku laabana godkii laga tegey oo xisbiyada ah oo haddeer ma jidho marka haddiise halka ay tagto dee taas waa dood maaragtay soo kordhayso markeeda laga wada hadlayo laakiin halkaa hadda mucaaradku ma joogo xisbiyadu ma joogaan halkaa dad badani waxay isbarbardhig ku sameeyaan hanaankii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu rabay in siyaasadda uu isbedel ku sameeyo oo uu xisbiyo la aado laakiin dad badan ay u arkayeen muddo kororsi inay tahay ma is leedahay puntland hadda waxay u muuqataa in nidaamkaasi ay u janjeersanayso may walahi waxaan qabaa walahi taas waa buunbuunin maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ahaa nin waktigii loogu talagalay wakti fiican dhaafay laba sano ku dhawaad sanadii bar dhaafay deni waxaan ka hadlaynaa hadda xukuumadda puntland waxaan ka hadlaynaa xukuumadday laba bilood u harsan tahay laakiin waxaan kaloo ka hadlaynaa xukuumad dooda eedaas lagu eedeynayay iyadoo sanad iyo bar waktigeeda ka harsan yahay marka waxaan qabaa waa degdeg in arrintaa la sheego mandatekii puntland la yirahdo extension baa socda dalkan way adag tahay waxaan heshiis lagu ahayn oo laysla qaadan inuu meel maro waddooyinkaasna hadda wuu soo maray dowladdana dareenkeedu maaha extension inay samayso dowladda siyaasadeeda waxa weeye doorasho in la aado waddadaa dimuqraadiga ah uu maro oo hadda qeyb fiican oo ka mid ah la qabto golayaasha deegaanka ahaa la qabtay baarlamaanka iyo madaxweynahana sidaa lagu soo doorto lagana wada heshiiyo qaabka loo gelayo annagu hanaanka dimuqraadiga inuusan dhiman waan godkii madoobaa oo musuqa ahaa oo dhabarxoqa ahaa oo faqa ku dhisnaa in lagu noqon baan rajaynayna taasi meeshaasna meel loo xiiso qaba maaha haddeer isbeddelkuna sidiisaba waa adag yahay oo dadka maaragtay ku ladan sida xaalku yahay iyo dadka wanaagga ka filaya waxaa kasoo soo socda ayaa weligooda loo lan adag gala marka dooda isbeddelka iyo xanuunkeedu waa jiraa laakiin anagu extension namana ma rabno xukun maroortina ma rabno waxaan rabnaa hanaanka dimuqraadiga inuu horu socdo laakiin waxaan rabnaa inuu u socdo isagoo heshiis lagu yahay oo aanu compromise dadka shaqada iyo talada nalale aanu heshiis kula nahay keligeen ma riixi karo
madaxweynaha hadda jooga ayaa lagu soo doorta hanaanka aad hadda leedahay mugdi u ahaa iyo dhabarxoq u ahaa laakiin su-aasheeda waxay tahay ma ku dhici kartaa doorashada puntland muddadii loogu talagalay wallahi walaalay waxay ku xiran tahay haddii heshiis laga heshiis lagu yahay doorashada waktigeedana waa ku dhici kartaa haddii heshiis lagu yahana wax kale waa laga wada hadli karaa laakiin waxa weeye waa run madaxweynaha waa lagu soo doortay qaabkii ka horreeyo dhabarxoq ahaa kii ka horreeyana waa lagu soo doortay laakiin wax kaloo miiska yaallay weligaa ma jirin markastana waxay ahayd himilo meeshaa in laga guura ahayd bay ahayd xeradaa habeen ku dhex baa loogu talagalay in lagu negaado aan laga gurin looguma talagelin dhibteediina waa lasoo arkay haddeerna meel maaragtay dadkii lagu qancin karayo ma aha oo haddaad maanta tiraadid aan sidii ku noqonno maanta waxaa aragtaa dadka mucaaradka ah oo diidan maaragtay doorashada iyo dimuqraadiyadda oo su-aalaha ka keenaya laakiin haddii maanta dhinacoodaan u wareegno dadka intiisa kale ee dhinaciisa kale aad arkaysaa marka meeshaas meel heshiis lagu wada noqon karo maaha annaga waxaan rabnaa oo keliya hanaanka dimuqraadigu inuusan dhiman laakiin heshiis laga noqdo madada waddada looga gudbayo oo xisbiyada siyaasadda iyo mucaaradka aan wax iskaga afgarano sidii loo gudbi lahaa taasaan rabnaa annaga dhinaca kale wasiir xiriirka puntland iyo ka dhexeeya dowladda federaalka ma ahan mid toosan xiriir sidee ahaa rabtaan inaad dowladda federaalka ah la yeelataan wallahi walaalay dee horta puntland iyo federaalka doodoodu dood soo jireena weeye haddaad xasuusatid markii cabdiraxmaan faroore la dooranayay waxayd markii cabdullaahi yuusuf uu xilkiis ka soo casilay oo xiriirkaas markaa ma fiicnayn oo halkaanu yimi isagoo maaragtay isa soo casilay haddaad xasuusatid markii cabdiweli cali gaas la doortay xiriirka puntland iyo dowladda federaalka waa goonaa haddaad xasuusatid markii deni la doortay xiriirka waa goonaa haddana waxay u badan tahay maalinta doorasho dhici doonto oo deni la dooran doono ama cid kale la dooran doono xiriirku inuu beeshii yahay marka doodaani horta waa dood iska soo jiitamaysay waana dood ku salaysan dood rasmi ah oo dowlad dhiska soomaalida ku salaysan oo nidaamku inuu federaal noqdo iyo in dowlad dhexe oo gacataladu meel ku urursan tahay ay noqoto doodaasay ku salaysan tahay dadka qaar baa waxay u turjumaan deni iyo xasan sheikh baa biyo hoostooda iska qaniinay iyagaa wax isku haya waxa waa ka jiri karaan staylkooda iyo waxa isku hayaan waxaay laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inay doodaani tahay mid ka taas ka ka fog oo soo jireen ay issue ah xiriirku marka hadda waxay u muuqataa annagu hadda muddo laga joogo dhowr bilood muddo fiican laga joogo ayaan soo jeedinay inaan wada hadal diyaar u nahay dowladda federaalka inaan la gorgortanno waxaan qabanay miiskaan soo dhignay dowladda federaalka ay dhegahay ka cufaysatay calculationkoodana wuxuu u muuqdaa nimankaas doorashay gelayaan sicid cabdullaahi dilna malaha lama heshiin karo sideedda janawari iyo maalmaha aan tirino marka sideedda janawari ayay dowladda federaalka ay tirinaysaa annaguna sagaalka janawari ayaan tirinaynaa wixii ka soo baxa iyo maalintaasna iyo wixii nool ayaa ka macaamilaya doodaasi laakiin doodaasi waa dood soo jireen oo sideedaba maaragtay culus weeye laakiin inta badan waxaa la yidhaahdaa puntland haddii ra-iisul wasaaraha aanu puntland ka imaanin waa markaas marka ay soo jireenka uu jiray oo ay puntland bilowdo in ay dowladda federaalka iyo iyadu isqa qabsadaan
wallaahi walaalay anu intaan kuu sheegay intaan soo xasuusto siyaasada cabaar baan kusoo jiray oo puntland wasiir waa kasoo noqday oo federaalka waa soo joogay oo halkan waa joogay oo waa ogahay inta aan kuusoo tiriyey xiriirka dowladda federaalka ah iyo puntland wuxuu ahaa onan of ayuu ahaa ishiiskuna saasay u adkaayeen intaasoo jeer aan kuu sheegana marka madaxweyne dore xiriirku aqoonaa kuma xirna marka qofka markaa ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha dad badan baa wadaagahu hadduuse reer puntland ahayna qofkan oo reerkaasabaa isla xarigaasabaa hela marka wax taas ku salaysan maaha kursigaas madaxweynaha markaa joogaa xaqule cid uu keenayo dad badan baana kursigaas wadaaga su-aashu marka maaha puntland inay ka caraysan tahay xamse cabdibare inay ka caraysan tahay maaha runtii saas maaha saa in loo turjumaana waxa weeye dooda ayay hoos u dhigaysaa khilaafka dhabta ah oo dowladiska ah oo dowladda federaalka iyo puntland ka dhexeeya waa dheer yahay soo jireen buu ahaa waana sii jiitami doonaa real issues buuna maaragta ku fadhiya waxaa dhici karta chemistryga labada qof oo madaxda ah oo xamar iyo gorowa kala jooga in ay wax ka caawiso ama ay xumayso xiriirkaasi hadba siduu sii ahaanayo laakiin issueska miiska yaalla waa kuwa dhaba oo maaragtay substantive wey runtii marka taasaan rabaa inaan hoosta kaaga xariiqo laakiin annagu wadahadal diyaar baanu nahay dowladda federaalka ka mid baan nahay qaabka hadda xasan shiikha haddii au wuxu dhisayo oo caddaystay oo inuu dastuurkii bedelo oo madaxweyne ku-xigeen sameeyo oo maaragtay waxaan waan ku tilmaamo xuseen kulmiye afraxo iyo ismaaciil cali abubakar iyo au sameeyo dee waxaan heshiis lagu ahaa ma aha dowladda federaalka waa laga heshiiyey gaarigu dhinaca buu u jeeday waddada wad baa lagu yidhi laakiin inuu completely bedelo doodii oo dhinaca kale gaariga u jeediyo hindisaha soomaalida heshiis kuma aha welina la iskama iman marka xasan waxay u muuqataa iyo dowladdiisu inay dhinac u jiidayaan aragtidooda anaguna taas hadda runtii lama qabno doodaas waktigeeda imanaysaa laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa inay doodaani tahay dood taxan ah oo sii jiri doonto aysan hadda qof si gaar ah aysan maaragtay ugu xirnayn